إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku soo jirray su-aashii sheikha la weydiiyey shaykhu lislaam ibnu taymiya macnaha shaykhu lislaam uu leeyahayna waa inagii soo sheegnay tafsiirka saa loo fasirayana waa sida uu ibnu cusaymiin ku sheegay kitaabkiisa le alqowl mufiid fi sharxi kitaabi الtawxiid yani tafsiilkii aynu tilmaamaynay ee ku saabsanaa marka waxaa sheekh yani muslimiintao dhan inay hadalkiisa wada qaataan oo ay aqbalaan inay waajib tahay dee ma jiro oo shaksi aan rasuulka ahayn sala allahu alayhi wasalam hadalkiisa wax alla wuxuu yidhahdo in la wada qaataa waajib maaha laakiin rasuul lahi moxamed sala allahu alayh wasalam waxa la wuxuu yidhahdo in la qaataa waa waajib waa waajib marka macnaha looga jeedaa waa shaykun fi lislaami in laga tilmaamayo macnuhu saasuu dhacay marka waxaa la weydiiyey muslim ay ka dhacday ama ay ka hormartay macsiyo waktigu markaa yaraa fii xaal istibaahuna loogama jeedo markii aanu qaangaarka ahayn lagama tilmaamayo wailaa hadduu xaaladeedu aanu qaangaarka ahayn looga jeedo dee mukalaf markaa ma aho mu'aakad ma aha rufica alqalamu can alaaa waxaana ka mid ahaa wacan isabiyi xataa yaxtalim marka idan fii xaal istibaah wuxuu uga jeedaa uun yani yaraantiisii markuu dhallinta yaraa qof muslima oo ay macsiya ka dhacday ama ay ka hormartay xaaladdu markaa dhallinta yaraa macsidaasoo keensanaysa in laga haajiro laga dheeraado marka dadba waxay yidhaahdeen ilahay buu dambi dhaaf weydiisanaya waana la iska dhaafaya waa la iska dayaya waana markaa la cafinaya waa la iska dhaafayaa wixii ka dhacay daa'ifo kale waxay yidhaahdeen in laga walaal yeesha ma banaana oo waa la goynaya waa laga haajiraya labadaa daa'ifo qoladeedaa markaa xaqa yacni u mudnaansho badan ama u dhow wuxuu sheekhu ku jawaabay faajaaba laa rayba ana man taaba ila allahi tawbatan nasuuxan taaba allahu calayh shaki kuma sugna ciddii markaa allah u toobad keentay towbad yacni khaalis oo saafi ah inuu ilaahay ka toobad aqbalayo waa towbad shuruuddeedii oo fatay wakti towbaddu furan tahayna ku beeganta wa ilaa haddaynay towbaddu shuruuddeedii oodsanin tawba nasuuxa noqon mayso haddii wakti markaa waxa weeye towbaddu aynay furnayn ay ku beegantana sida naftu markay soo gaadho kalxamaha ama qoraxdu markay galbeed ka soo baxdo dee towbadii ma furro albaabkeedu waa la xidhay marka shuruudii tawbaddu waa inay dhammaystiran tahay wakti tawbaddu furan tahayna waa inay ku beegan tahay towbaddaasna waa inay tahay khaalis mid barxla taaba allahu calayh allah waa ka tawbad aqbalaya kama qaala tacaala wahuwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih ilaahay waa ka tawbadda ka aqbala can cibaadihi addoommadiisa wayacfu can isayi'aati xumaanahana waa ka cafiyo dhaafa wayaclamu ma tafcaluuna wuxuu og yahay ilaahay waxaad samaynaysaan ilahay waa ogyahay oo waa ka warqabaan wa qaala tacaala wuxuu kaloo ilaahay yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim waxaad tidhaahdaa addoommadaydiyow aladiina kuwaasoo asrafuu calaa anfusihim nafahoodii ku loo farayow laa taqnaduu min raxmat illaah ha ka quusanina naxariista ilaahay ina allaha yakfir dunuuba jamiica ilaahay dembiyada waa u dhaafaa dhammaantood dadka waa u dhaafaa dembiyada dhammaantood ilaahay waa dhaafaa ay liman taaba waxaa looga jeedaa ciddii toobad keentu u dhaafaa ama ciddii aan ka toobadkeen inay ku dhimata yani ilaahay uma dhaafo ciddii aan ka toobadkeen inay ku dhimata toobad la-aan gaalnimada ilaahay uma dhaafo laakiin wixii ka sokeeya gaalnimo hadduu doonana waa u dhaafaa hadduu doonana uma dhaafa in allaha in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfir maa duuna dalika liman yashaa laba aayado waasu ilahay saa ku sheegay yani waxaa looga jeedaa ay liman lam yatub aayaddaa kalena waxaa loo jeedaa ciddii aan ka toobad keenin ayaanu u dhaafin gaalnimada ama ciddii ka toobad keenta dee ilaahay yani taana waa ka toobad aqbalaayo waxay soo gudagelaysaa in allaha yaqfir dunuuba jamiica wixii gaalnimada ka sokeeya wuxuu u dhaafaa cidduu doono inuu u dhaafo laakiin kollayba dad ahlu kabaa'ir oo aan dembiga aanu ilaahay u dhaafaynin oo lagu cadaabayaa oo lasoo ciqaabayaa waa xatmi oo iyagu waa jiraan waa jiraan siday ahlucilmigu qabaan waayo haddii la yidhahdo ahlukabaa'irka dhammaantood ilaahay inuu dembi dhaafaa waa surowdaa waxaa macnaheedu noqonaysaa wararkuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam inay baaqdaan inay suuragal tahay nebigu wuxuu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam dad ahlulkabaa'ir ah oo muslimiina oo ahlu tawxiida oo naarta gelaya oo shafaacada nebiga sala allahu alayh wasalam lagaga soo saari doonaa inay jiraan iyo raxmadda arxamuraaximiin qaar lagaga soo saarayaaba inay jiraan marka haddii lahay ahlukabaa'irka dhammaantood inuu u dhaafaa waa suuragal macnu waxay noqonaysaa warkuu nebigu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam inuu baaqdaa oo dhici waayaa waa dhici kartaa taasina waa waxaan suuragal ahay waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam wax alla wuxuu khabar sheegay waa xaq waa dhab khabarkaasi ha ahaado ama warkaasi wax tegey ama wax jooga ama wax soo socda kay doonaan ha noqdaan marka laabudda ahlulkabaa'irka cid ka mida in la cadaabaa o aanu ilaahay u dhaafini iyadu waa laazim waa laazim وإذا كان كذلك وتاب الرجل فإن عمل عملا صالحا سنة من الزمان ولم يقض التوبة فإنه يقبل منه ذلك وحول الشيخ الإسلام رحمه الله أرمك هذه السلاية وإذا كان كذلك سلا أن صوش يغنى وكلا هدو أرمك إياهي وتاب الرجل منكم أصابت كانه يعني توبة نصوحة فإن عمل عملا صالحا hadduu sameeyo camal wanaagsan sanatan min azamaani sanad waktiga ka mida yani sanad waktiga ka mida hadduu camal wanaagsan sameeyo walam yanqud tawbata tawbaddana aanu burinin oo sanaddaa kama muuqanin tawbaddii wax burinaya fainahu yuqbalu minhu dalika waa laga aqbalaya waa laga aqbalaya wayujaalasu waa lala fadhiisanaya wayukallamu waa lala hadlaya wa ama idaa taaba hadduu toobad keena miya walam tamdi calayhi sanatun aynay soconin oo tegin sanadi bimacnaa waktigu toobad keenay sanadi kama soo wareegin falilculamaa'i fiihi qowlaani mashhuuraan towbaddaa daahiran ma laga aqbalayaa ama lala fadhiisanayaa oo hijradii ma laga saarayaa mise waxa weeye markaa lagama saaro culammadu waxay ka leeyihiin laba qowl ayaa culammada u sugnaaday mas'aladaas labadaa qowlo mashhuuraani caan ah minhum man yaquulu culamada waxaa ka mida cid odhanaysa fi lxaali yujaalasu xaalkaa laftiisa uu toobad keenayba iyadaan wakti kale la baxnaanin waa lala fadhiisanaya wa tuqbalu shahaadathu shahaadadiisana waa la aqbalaya bimacnaa markhaatigiisa hadduu cid ku markhaati furo wuxuu noqonayaa markaa shahaadadiisu maqbuulay noqonaysa shahaadada waxaa loo jeedaa markhaati furkiisa bimacnaa judhabkiiba wuxuu noqonayaa cadli ruux lagu kalsoon yahay mar hadduu dembigii ama bidcadii ka toobad keenay isla markaaba wuxuu noqonayaa ruux cadliyo mardiyo lagu kalsoon yahay buu noqonayaayoo muddo lama baxnaaninayaba ahlucilmiga qaar baa taagin wa tuqbalu shahaadatuhu markhaatigiisana waa la aqbalaya wa minhum man yaquulu waxaa ka mida culamada cid tidhi laabudda min mudiyi sanatin waxaa lagama maarmaana sanadi inay socoto oo sanadi tagto oo waktigu toobad keenay oo bidcada ka toobad keenay sanadi inay ka soo wareegtaa baa lagama maarmaan ama macsiyada qabiixa waktigu marka waxay ka tooba keenay waa inay sanadii ka soo wareegtaa biica ha ahaato ama macsi ha ahaato kama facala cumar bnu khaaab siduu sameeyey cumar bnu khaaab oo kale bisabiiq ibni cislin uu ku sameeyey sabiiq ibni cisl atamiimi ninka la yidhahda waxa uu ahaa nin mutashaabiha qur'aanka markiisa waxa raacraaco dadka weydiiyo ku imtixaana ayuu ahaa marka shay bidcaa baa ka muuqatay way ahlubidca lagu yaqaanaa inay mutashaabiha raacaan faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaaa alfitnati wabtigaaa ta'wiili marka arrinkaas uu ka muuqday cumar bnu khaaab waa kii garaacay madaxa ka garaacay sida horaynu soo maray madaxuu ka garaacay ilaa uu madaxiisa dhiig ka keenay oo kaga dhiijiyey ilaa uu kaga dhiijiyey markaasu ya amiir almu'miniin wixii aan madaxa ka dareemayay waa iga tageen iga daa haddaa i dilaysana si fiican iji haddii kalena wixii aan dareemaye madaxa iyo ka dareemaye shubahaadii waa iga baxeen isagoo markaa tilmaamay wixii inay ka baxeen haddana cumar bnu khaaab ma odhan waxa weeye dee dadku la mid yahay hadda mar hadduu sheegtay inuu hadda ka toobad keenay oo wixii ka baxay lana ciqaabay oo la tacdiiray hadda dadku la mid yahay ma odhan ee wuxuu yidhi yaan lala fadhiisan hajri buu amray amarka cankaase uu sidaas amray de waxa weeye sanad baa markaa lagu fuliyey in dadka laga dhee dadku ka dheeraadaan sanad inay dadku ka dheeraadaan oo iska ilaaliyaan oo ciddi u yimaadaba ay ka kala cararto ya yani saas yadaba lama markii sanad ka soo wareegay loona sheegay markaa ninkii inaan wixii dib loogu arag markaasu yidhi hadda markaa waxa weeye waa fasax ciddii la fadhiisanaysa iyo ciddii la sheekaysanaysa iyo ciddii la jooga marka culamada odhanaysa laabudda min mudiyi sanatin waxay leeyihiin waa sidaa marka waxa sunat lkhulafa cumar bnu khaaabba waa siduu yeelay kama facala cumar bnu khaaabi bisabiiq bni cislin wa haadihi min masaa'il ijtihaad masaladan waxay ka mid tahay masaa'il ijtihaad dadka qaarkood waxay moodaan ama bacdu alaba waxay moodaan masaa'il اجtihaad iyo masaa'il khilaaf inay tahay bimacna oo masaladii la isku khilaafaaba inay ijtihaadi tahay bay moodaan mase aha culamada muxaqiqiintu waxay qabaan masaa'il اجtihaad iyo masaa'il khilaaf yani cumuum iyo khusuus baa udhexeeya masaa'il aan ijtihaadi ahayn oo badan oo la isku khilaafay baa jira waxaa laga yaabaa in markaa waxa weeye dadka qaar u daliishadaan oo yidhahdaan sheekh hebel sidan buu ka yidhi sheekh hebelle sidan buu ka yidhi marka mar haddii la isku khilaafay waa masale ijtihaadiya masaa-isha ijtihaadiga la yidhahdaa waxa weeye waa masaa'il aan nas lahayn masaa'il aan nas lahayn oo aan wax markaa yani nasa oo masalada markaa daahir ku ah ama sariix ku ah baan lahaynin ama nas waa loo hayaaye laakiin naska ayaa waxaa ku jira macnihiisa ixtimaal baa ku jira oo waxa weeye macnihii waxaad moodaa inuu mujmal macnaha ku yahay bacd masaa'il oo nusuus sariix ku ah loo hayo oo culamada qaar isku khilaafeen baa jira cala sabiil miaal ayr lmaqduubi calayhim wala aaliin nebigaa fasiray wuxuu yihi alyahuudu maqduub calayhim wاnasaara daaluun xadiiskuna waa صaxiix kuwa loo yahuuddu waa kuwa loo cadhooday weyi kiristaankuna waa kuwa habaabay ee lumay weeye ambaday haddana culamada mufasiriintu waa isku khilaafeen oo toban qowl bay ka leeyihin ayr lmaqduubi calayhim wala daaliin maxaa lagu fasirayaa iyadoo uu nebigu fasiray oo naskii markaa yani xadiiskii saxiixa ahaa ee ku soo arooray la hayo ayaa haddana culammadu waxay ka leeyihiin toban qowl oo kala duwan oo ay qaar bacid ku sheegeen إذا هذه المسألة من مسائل الخلاف وليست من مسائل الاجتهاد. مسائل الخلاف كي كم هاي لكن مسائل الاجتهاد جاء كم منها. آه تصال اللبات مثلا khibada waxa la yidhaahdo riba alfadl waxa ku jira fiha khilaaf oo ribada marka waxa riba nasiya riba alfadl baa loo qaybiya riba nasiya waa laisku waafaqay waa ijmaac in amaahda markaa ribadu gasho oo dulsaarka ashyaada marka waxa riba u yaca marka la amaahdo dulsaarka markaa dul soconaya ee faa'iidada la yidhaahdo yani waxay noqonaysaa waa riba nasiya waa xaaraan waa ijmaac riba alfadli khilaaf baa ku jira oo bacdu salaf waxay yidhaahdeen oo aada u yari waxay ku tageen riba alfadli inaynay marka waxa riba ku sugnayn laa riba ilaa nasiya laa riba ila fi nasii'a ribo kale ma jirto amahdata ku sugan mooyaane ta noocaasoo kale waxaa la odhanayaa khilaaf waa ka dhacay laakiin waa zalla caalim baa la odhanaya taasoo kale waayo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam saxiixa ahayd ee bukhaariga muslim iyo kayrkiiba soo wariyeen ayaa waxay tilmaamaysaa yani lix umuuroodoo ribadu gasho bay fariiq ku tahay oo ku cadda oo dahabka dahabka haddii lagu iibiyo fidada fidada haddii lagu iibiyo milixa milixa haddii lagu iibiyo shaciirta shaciirta haddii lagu iibiyo timirta timirta haddii lagu iibiyo burka haddii burka lagu iibiyo yani waxa weeye mid walba haddii markaa noociisa markaa lagu iibiyo yani waxa weeye waa riba ila misla bi misli iyo dambiyad inay tahay mooyaane yani mid waxa weeye marka ay isla eg yihiin labadaa shay la isku iibinayo isku jinsiga isku noocahay oo ay naqad labaduba yihiin mooyaane oo ay naqad labaduba yihiin mooyaane misaal kale mutcada masalada ku saabsan nikaaxu lmutca cabdillahi bnu cabbaas waxaa laga soo wariyey laba riwaayo ayaa ka sugan siduu sheekh albani sheegay inuu marka uu yidhi meher shardiga waxaa la yidhahdaa waa bannaan yahay waagii dambena inuu yidhi meher shardigu haddii laga maarmi waayo ayuu ku bannaanyahay fii xaali daruura ayuu bannaan yahay riwaayo kaloo saddexaad waa laga sheegay oo ah inuu ra'yigana ka noqday oo yidhi nikaaxu lmutca waa xaraam markay shucaradii ku halqabsadeen ya صاaxiba laka fi فتya بن cabaasi yani أشhcاar markii lagu tiriyey inuu waagii dambe ka noqdo lakin sheekh األbاni غاayaة الmaraamka waxa uu ku yidhaahdaa riwaayada markaa soo talay inuu uga wada noqday tilmaamaysaa ma sugna waa ضaciifa lakin labada riwaayo kale waa saabito waa sugayi غاayaة الmaraam fi تkriiji الحalaal والحarام fi تkriiji kitaaب الحalaal والحarام dan masalada ku saabsan markaa nikaaxu lmutca cabdullahi ibnu cabbaas marna uu ku baneeyey fii xaali daruura marna cala liطlaaq uu baneeyey e waxaa loo hayaa axaadiis صaxiixa oo xaaraantinimaynaysa ayaa loo haya marka laysat min masaa'il ijtihaad lakin waa masaa'il khilaaf masaaisha khilaafkay ka mid tahay oo bimacnaa khilaaf waa ku dhacay walow shaadba ha ahaadee lakin masaa'il ijtihaad kama mida maala salaada haddii waxa weye la tukado laba ragcadood labada ragcadood faral ha ahaadaan ama sunna ha ahaadaan oo lagu salaamo naqsanaayo sida salaatu subxi maala ma tawaruk baa loo fadhiisanaya ataxiyaadkiisa oo salka marka waxa weeye salka bilix baa dhulka la dhigaya oo adinka bidix markaa xagga hoosaa laga dusinaya mise waxa weeye adinka bidix baa lagu fadhiisanayaa oo istiraash baa loo fadhiisanaya waa mas'ala culamadu isku khilaafeen culamaa shaaficiya waxay leeyihiin salaada haddii waxa wey laba ragcadood ay tahay atixiyaadka ugu dambeeye waa isku mid bay leeyihiin haddii salaada marka atixiyaadka ugu dambeeya lagaga baxayaa ama atixiyaad kale ha ka horeeyo ama yaanu ka horeynina mid walba tawarrug baa loo fadhiisanaya bay leeyihiin marka masaladaas waa min masaa'il khilaaf culamo kaloo sida kale lihina waa jirta oo le salaada waxa wey haddayna laba atixiyaad lahayn ee hal atixiyaad qura ay leedahay atixiyaadkaas istiraashun baa loo fadhiisanaya saas waa sidaas marka culamadu waa isku khilaafeen nas baynay leedahay oo xadiiska nasaa-i oo saxiixa baa ku soo arooray oo rasuulku sala allahu alayh wasalam salaatu subxi markuu tukaday wuxuu u fadhiistay iftiraash ayuu u fadhiistay idan sunnada kama mid aha in waxa weeye tawaruk loo fadhiisto salaada subax oo salka marka waxa weye bidix ala dhigo bidix dhulka ala dhigo marka idan hadihi mas'ala min masaa'il الkhilaaf walaysat min masaa'il اجtihaad yani waa sallimaynaa ruuxii aan daliilku soo gaarin nisbadiisa inay u noqon karto ijtihaadi laakiin nafku hadduu ku soo gaadho ijtihaadi kuma noqonayso ee waajib waxa kuwa nafka inaad raacdo وفي الإمام الشافعي رحمة الله عليه لأجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد مسلمين waxay ku ijmaaceen oo dhammaan isku waafaqeen ruuxa marka xadiis nebi u caddaado sugan lam yaxila lahu an yadacaha liqawli axad inay xalaal u ahayn hadal ruux kale in uga tagaa ruuxaas cidduu doonaa noqda walaw kaana abaa bakrin ruuxaasi cidduu doonaha noqdo walaw kaana abaa bakrin anigaa tawdixaan hadda ugu daraya kama mid aha hadalka shaafici lakin hadalkiisa cumuum buu tilmaamaya لم يحل له أن يدعها لقول أحد ويا أحد ونكره وسياق النفي دعدي عموم بين فائدين إيسا أبو بكر يغير شيء سونك بحماية marka idan culamadu waxay ka hadlaan mas'alada noocaas aad iyo aad bay u waabixiyaan culamada muxaqiqiin culamada marka aad ka u waadixiyay masaa'il khilaaf iyo masaa'il ijtihaad in cumuum iyo khusuus u dhaxeeyo ama markaysa marka ay kala duwan yihiin waqtiyada qaar ay kala duwanaan karaan waqtiyada qaarna ay iswaafiqi karaan waxaa ka mid ah shaekh alislaam ibnu taymiya waxaa ka mid ah alcalaamatu ibnu alqayim waxaa ka mid ah culamo badan oo kale oo mucaasiriin iyo keyrkood bale saas yadaa bay tilmaamay sidaas ayay u tilmaamay waana hadalka laga dhadhansanaya imaam shaafici hadalkiisa oo marka uu leeyahay hadal ruux kale xadiidka nebiga looma khilaafaayo bimacnaa walow dadku haba isku khilaafaane hadduu xadiidku ku soo gaado adiga nisbada ijtihaadi kuma aha saas aawadeed masalada ay ahlucilmigu markaa ay qaarkood markaa yidhahdaan man qallada caaliman laqiya allaha saaliman yani cala ilaaq markaa sax uma aha qadar baa saxa oo qofku waxa wey hadduu markaa yani jaahil yahay oo wax daliiloo soo gaaray aanu jirin wax xaqina aanu u caddaanin waajibkiisu maxay tahay fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun marka cidduu ugu kalsoonida badan yahay xagga marka waxa weeye diinta iyo xagga waxa weeye cilmiga mid walba labadaa geesood buu eegaya xagga diin ahaan tadayunkiisa iyo xagga aqoon ahaan cilmigiisa cidduu ugu kalsoonida badan yahay ayuu fatwadiisa ku camal falaya oo qallidanaya laakiin hadduu waxa weeye masaladii markaa u caddaato sida sawaabka ahi inuu yidhahdo anigu caalim baan qallidanayaayo ruuxa caalim qallida waa marka waxa weeye ilaahay waa agtiisa waa badbaadaya dee sax maaha saas aawadeed waa tawiri saaxibu lmaraaqib wa qawlu man qallada caaliman laqi allaha saaliban fagayru mutlaq yani cidda marka waxa weeye oraahda la yidhaahdo man qallada caaliman laqiya allaha saaliman oraahdaasi fakayru mutlaqi waa midaan ilaaqeeda ahayn oo sideeda uma sii daysna ee waxaa jirta waktiyo qofku uu caalim qalliso aanu ku badbaaday taasna waa maxay waa hadda xaaladdu daliilku u caddaado ama adiladii loo sheego oo hadduu qofku markaa yidhahdo anigu sheekh hebel baan qallidanaya olaya sheekh hebel markiisa ra'yiga noocaasa ku qallidanaysa markaisu ha markaasaa la qawlkaasi waxa waa daciif ama waa baatil waayo wuxuu khilaafsan yahay adilada yani marka aayaadka caynkaas ama axaadiista saasuu khilaafsan yahay markaasi axaadiistii loo sarfiyey saxadood in loo sheegay waana ruux markaa khitaabkii fahmaya marka waxa weya ta noocaas ah marka sidaas lagu yidhaahdo inuu yidhaahdo anigu maya wax kala dhegaysan maayo sheekh hebel waxaan ahay hadalkiisa ay mari maayaan hadduu yidhaahdo waxay noqonaysaa inuu shabah ku leeyahay kuwuu ilahay yidhi ittakhaduu axbaarahum rubaanahum arbaaba min duuni illahi walmasiixa bna maryam kuwa inuu shabah ku leeyahay ayuu noqonaya asbaabta keensata ee culammada in waxa weeye masaa'il nusuusi ku sugan tahay ay dhici karto in si naska khilaafsan ay ku tagaan maxaa sababa oo masalan waxaa laga yaabaa taalibu cilm inuu markaa waxa weeye helo nas yani khilaafsan qowlka shaafici ama qowlka imaam axmed ama qowlka markaa maalik wakayrihi min ahli cilm marka waxa weeye masaaisha aynu misaalinayna waa ka mid waayo de aimada la tilmaamayo la sheegayo dhammaan waxaa kasii cilmi badnaa un dee saxaabadii saxaabadii waa ka cilmiya oo cabdillahi ibnu cabbaas iyo de masaa'ila waxa weeye ku khaldameen waa inaga tilmaamaysa oo jamaahiiru saxaaba ay ku khilaafeen nusuustuna ay tahay intay jamaahiiru saxaaba ku tageen yani mi tilmaamo marka idan waxyaalaha sababa شيخ الإسلام ابن القيم أيا وحوك دور ما كتاب كتاب إلى قيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام وحانو كلمة إلى طبعا سببا أوكي صدا عالمك اجتهادها من يدعي كرته مسألة نص خلافا إنه كتبا أصلاً مركز الكسو عرية صدق رئيس نقر يا بوري لكن مركز لك على قرصة وانبي مركز نقر يا بوري شيخ الإسلام ابن القيم يا رمي asbaabta waxaa ka mid a cala sabiil ijmaal inaan naskaasi cayntiisu aanu caalimka ama sheekaa soo gaarin oo waa in culamada malaha laga malaynayo waa in la wanaajiyaa dee ma suuragal ahayn laa shaafici walaa hayru yaba xadiiska marka waxa weeye sariixa arkay ee masalada saxiixa ah haddana si khilaafsan inuu ku tago saas aawadee waxaa dhacda masaa-isha qaarkood inay ku xidhaan xukumka sixada xadiidka waayo sixada xadiidkan u caddaan imaamu shaafici masaisha qaar wuxuu ku xidhay inuu sidaa ku tegayo xadiidku inu asaxay in saxa alxadiidu ama in sabata alxadiidu qultu bihi buu odhanaya hadduu xadiidkaasi sugnaado waa odhanaya saasaan qabaa waxaa ka mid a masalada ku saabsan hilibka geela in laga weysaysto axaadiis saxiixa ku soo aroortay bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen laakiin imaamu shaafici uma caddaanin axaadiistan ma saxiixda saas aawade muxuu yidhi in sabata hada alxadiidu qultu bihi xadiiskaasi hadduu asaxo tilmaamaya hilibka geela in laga weysaysto waan ku tegayaayo waa odhanaya saas aawadeed bayhaqi iyo culamadii markay saaxaan marka madhabtiisa ee muxadisiinta ahayd ee ka dambaysay waxay tilmaameen xadiisku waxay qad saxa bilaabay xadiidku markaa shaki la-aan buu asaxay oo shaki kuma sugna inuu saxiix yahay saas aaweele culamada qaar waxay odhanayaan de mar hadduu xadiidku sugnaaday shaaficina markii hore ku xidhay xukumka xadiidka sixadiisa waxaa la odhanayaa ra'yiga shaafici waxa weeyaan waa in hilibka geela laga weydiyo marka asbaabta keensata waxaa ka mid a inaan markaa xadiidku sheekha soo gaarin waxaa ka mid a inuu xadiidku soo gaaray laakiin aanu garanin xadiidkani inuu saxiix yahay iyo in kale sida misaalkaynu sheeganay tusaalahaynu sheeganay o kale in sabata hada alxadiidu qultu bihi waxaa ka mid oo kale xadiidku waa soo gaaray laakiin wuxuu u maleeyey inuu mansuuq yahay xadiidku fii nafsi amrina waxay tahay inaanu mansuuq ahayn muxkam yahay asbaabaha kale waxaa ka mid ah inuu xadiidku soo gaaray laakiin uu ta'awulay oo is yidhi marka xadiidkan yani marka adiladan kale ma caaridayo ee sidan baa lagu awilaya oo lagula kulminaya adilada kale yani taawiilka uu ku awilayaana ay tahay uu ismoodsiiyey midaan sax ahayn wahlu majara masalada waxaa loogu noqon karaa rafcu lmalaam can ilaimati alaclaam kale risaaladana waxa weye mar carabka waa marinay oo waa dhignay marka hala iska daalacdo qofkii laakiin ay ku yar adkaato waxa weeye waa cashiradooda waa dhegaysan karaa marka calى kuli xaal mas'alo kastoo la isku khilaafaa macnaheedu inay ijtihaadi tahay maaha arka ku aldan ha ku khaldamto alkhilaafu laa yakunu xuja فلا يدخل الجنة ولا يدخل وقال الشيخ وهذه من مسائل الاجتهاد فمن رأى أن تقبل توبة هذا هذا التائب كك الصعر كإن لا أقبل توبة هذا التائب يعني توبة مركا كاس توبة كيني ويجالس على رفر يستفيد حالي يعني حال كذا مركا ولا رفر قبل اختباري انت لشرابين كهر اختبارك هو محيط وانت له السنين بل وجهه وإن يدل بحنانيه الله سبب هذا توبة إن يكذب تهيئ إن كلا فقد أخذ بقول, بقول سائغ وحقاتي هذا يعني مركة وحوية سائغة بمعنى بنان أي قاتل جائز أي سائغ القاتل ومن رأى فك الصار كأنه يؤخر إلا دبدي بيه توبة يعني مركة مع مرابيسة أقبلات توبتي لا أقبلية يعني قبل كتوبته لبدي صوت إلى بهاي inuu ilaahay aqbalay taasi waa arrin baatino inaga qarsoon ilaahay bay la jirtaa ilaahay iyo addoonkana in la kala dhex galo ma aho yani marka waxa weeye la yidhaahdo ilaahay towbadda kaama aqbalin ilaahay baa kaa yaqaana waayo qofkan baatinkiisa iyo waxa ka muuqda iyo waxa markaa inay towbadani daacad ka tahay iyo in kale ilaahay baa og axkaamta adduunyada iyo axkaamta aakhirana waa kala duwan yihiin waayo axkaam dunya waxay ku dhisantay cala daahir ظواهرها تلك الغرام عاملة أما أحكام الآخرة كوحوية ظاهر يا باطن بإلهي وصلا معاملة ظاهر يا باطن بقى وأكو مركا وحوية مركا أبان مرنة وأكو أبان مرنة مركا وحوية قبولك مركا هذا الشيء اليوم وحلوغة شيء ده قبوله في الظاهر قبولها في الظاهر توضى إلا أقدرت أحكام تأدية لظاهرها innaga agteenna inaynu u qaadano toobadiisu inay agteenna maqbuulka tahay cind allaahi maaha oo maxaa taa ku xidhan dee axkaam baa ku xidhan axkaamta ku xidhan waxaa ka mid a ruuxani macadliba ila markanuu dembiga ama bidcada ku dhacay wuxuu noqday faasiq faasiq maadaama uu noqday towbadan uu ka toobad keenay faasiqnimadii ma ka baxay oo shahaadadiisii ma la aqbalayaa wax ma lagu dhisaya xukun sharci ma ku dhismaya oo cadli ma yahay mise ma ahe fiskigii waa ku baaqiyo weli shahaadadiisii la aqbali maayo waa marduuda axkaamta ku dhisan taasaa ka maqan salaadii ma lagu daba tukanaya iyadoo la helayo ruux marka waxaa fisqiga ama bidcadaa ka maqan ma lagu daba tukanaya mise laguma daba tukanaya imaam dadka ma looga dhigi karaa ama la odhan karaa waxa weeye tuji adigu imaamka noqo masaajidkan xilalka markaa cadaalada u baahan iyo markaa qofkan inuu yahay mardi umuuraha noocaasa ma loo dhiibi karaa mise looma dhiibi karo yani axkaamta noocaasa ku xiran marka waxaa loo jeedaa qabuuluhaa fi aahir ay fi axkaami dunya waman ra'a anahu yuakharu muddatan xataa yacmala saalixaan ku kastoo markaa arka anahu yuakharu in isaga la dibdhigayo muddatan muddo in la dibdhigayo arrinkiisa حتى يعمل صالحا إلى عمل ونفسا سمينايو ويظهر صدق توبته وموقنا توبته إنه دبتهي فقد أخذ بقول سائغ وحقاطي هذا يعني مركا يعني سائغة بمعنى بنان إلى قاته جائز أي فإن لها وكلا القولين لبدا قول مدولبا ليس من المنكرات يعني كمان مدأها يعني وحيالها منكر كمان مدأها بمعنى مد منكر ومركا جائز أهين لبدا قول مدنوى معه marka la yidhahdo masaladaas waa ijtihaadi oo waxa weeye qofkii sidaa qaatiyo qofkii sidaa qaataa mid waliba yani waxa weeye sawaab yani waxa banaan waxa banaan inuu waxa weeye la qaato waa banaanta maaha waxa labada qowl labaduba inay sawaab yihiin waayo jamaahiir ahli cilmi waxay qabaan masaaisha ikhtilaafkeedu aanu tanawuc ahayn ee ikhtilaafu tabaadin uu ku sugan yahay اختلاف التنوع واختلاف الصداد اختلاف التنوع وحل إلى ذا أشياء ذا مركز شريعة فيها لك للدول أين أمرتي أما ينو شرعي لا ينو شرعي لا ينو شرعي بعبارة أصح آه. كذا مثلا التقيات كواحد شرع فيها لك للدول وأحاديث اللي هو السوري أو النبي صلى الله عليه وسلم هو شهادة لا إلا التقيات صدق سلا أصحابك ابن عباس يسيك لا إلا أصحاب أصحابك ابن مسعود يسيك لا إلا أصحاب ثلاثية أصحاب عمر بن الخطاب sidaas qiyaaska marka caaisha marka waxa wey kayfiyaadkaa kala duwan اktilaaf baa ku jira lakin اktilaafkaasi muxuu yahay waa اkhtilaaf tanawuc noocan haddaad samaysiyo kan haddaad samaysiyo kan kaad ku itixiyaasataba haddaad tidhahdo atixiyaatu lilahi wsalawaatu waطayibaatu iyo haddaad tidhahdo atixiyaatu mubaarakaatu salawaatu طayibaatu yani waxa weeye mid walba waa sax waayo mid walba nebiga sal اlahu alيه wasalam baa inoo sharciyey اktilaafkaasi waa tanawuc labada qowl mid walbana waa xaq waxaa la mida qiraaadka qur'aanka kala duwan qiraaadkii qur'aanka ee culamada agtooda ka sugan sida waxa weeye kalqira'aati الsabca sida qira'aadka toddobada oo kale waxa weeye kii la akriyaaba waa xaq ikhtilaafka ku jira waa ikhtilaafu tanawuc baa la yidhaahdaa marka labadii qowl ee kala duwanaa labaduba xaq bay noqonaya ikhtilaafu tadaadi maxaa la yidhahdaa waa ikhtilaafka iska horjeedka ah shaygani waa xalaal iyo maye waa xaaraan shaygani waa waajib iyo maye waajib ma aha ikhtilaafka maxaa la yidhahdaa waa ikhtilaaf iska horjeeda oo iscaaribaya iska hormaya waayo mid wuxuu subuuka kale marka waxa weeye isagu nafyinaya oo diidaya kaasi ilaaba ilaa labada qowl midba xaqa inay labaduba wada xaq noqdaan ma suuragala hadii nafsiga amray oo shaygu uu markaa noqdo xalaal iyo xaaraan mar keliya u wada noqdaa wax dhici kara ma ee imaa waxa weeye waa xalaal wa imaana waxa weeye waa markaa waxa weye waa xaraam hadii la yidhahdo waxa weeye shaygani waa xalaal caalim kalena u yidhaha maya xalaal maayo waa xaaraan labada qowl midba xaq ka kale wuxuu noqonayaa baatil ayuu noqonaya marka idan ashyaada ikhtilaafkeedu uu tadaadiga yahay haddii la yidhaahdo waxawa ijtihaad weeyi oo cidda sida qaadata iyo cidda sida qaadata mid waliba qowl banaan bay qaadatay waxaa loo jeedaa hadday ijtihaadan ku qaataan yani ama ikhtilaaf saaiqa ama waxaan ujeedaa taqliid saaiqa ay ku qaataan laakiin ma aha cala sabiili tashahud yani hawe ahaan in la iska qaadanayo oo shareecadu ay tahay qofku hawadiisa ku doono inuu iska raacayo dadka qaar baa waxaa laga yaaba inay sameeyaan marka la yidhahdo shaygan waxa weeye culamada qaarna waa baneeyeen culamada qaarna waa xaaraantinimeeyeen laakiin waxa sawaaba cidda xaaraantinimaysay waxaa isaga odhanayaa anigu kaas mid baan iska qaadanaya qolada banaysay ayaan iska qaadanaya qawlkoodo qawlkaasi mid baan dooranaya daliilna kuma doorana wuxuu ku doortay yani isagaa u fudud taasoo kale waa qalab waayo waxa wey hawadii oo la raacayo hawe in la raaco iyo sharcigii in la raacana isuma imanayaan sharcigu waa huda waa hanuun hawada iyo waxa naftu jeceshahayna waxa weeye waa shay sharciga khilaafsan fain lam yastajiibuu laka faclam anama yattabicuuna ahwaa'ahum hadday adiga ku ajiibi waayaan waxaad ogaataa wax kalaba maahe waxay naftoodu jeceshahay keliya inay raacayo ai marka waxa naftu iska jecesha in la iska raaco maaha saas aaweede culamadu aad iyo aad waxay u diidaan aqwaashu culamadu ay mas'ale isugu khilaaftay ee xataa la yidhahdo waa ijtihaadi inuu ruuxu yidhaahdo qowlba qowlkuu ka fudud yahay baan dooranayaa ta noocaasi waxay yidhahdeen mid saxa maa mid saxa ma aha waayo yani markaa qowlba qowlku ka fudud yahay inaad doorataa de waxay ka hor imanaysaa waxa weeye sharcigii bay ka hor imanaysaa sharcigii ayay ka hor imanaysaa waa tatabuc alashal falasahal culamaduna culamo badan ba waxay kusoo naqliyeen taas inay xaaraan tahay inay ijmaac tahay inuu qofku yidhaahdo aaraada culamadan dhex gelaya iyo aqwaashooda oo qowlka ii fudud aniga ii sahlan baan ku camal falaya culamo badan baa waxay kusoo naqliyeen inay ijmaac culamadu dhammaan isku waafaqsan yihiin taas inayna banaanayn ahlucilmi badan baa soo naqliyey oo ibnu farxuun iyo ibnu xasmi iyo markaysaga aimo badan oo horeysay ayaa laga soo naqliyaa waxaa markaa yani culamadii hore bacdi ka mid waxay yidhahdeen ida akhadta biruksati kuli caalim ijtamactika sharu kullu caalim kasta ruksadiisi iyo masaladu sahlay haddaad qaadato aad tiado sheekada waxaan ka qaatay masladaas isagu fudaydiyaan ka qaatay sheikh kalena waxaan ka qaatay isagana taasiis fudaydiyaan ka qaatay mid kalena waxaan ka qaatay isagana taasiis fudaydiyaan ka qaatay waxa qofkii kusoo kulmaya ijtamaca fika sharu kullu shar dhammaantii waa kusoo kulmaya oo culamada jallaadkooda iyo simbirixadooda haddaad urursato de waxaa imanaya shakli gariib oo wax qaba ayna jirin masalan masalada markaa nikaaxa yani guurka marka la guursanayo culamada qaar waxay leeyihiin weligu rukni ma aha oo weli inuu gabadha markaa meheriyaa sharti ma aha ruknina ma aha waa sunna oo waa fadli badan tahay laakiin laga tagaana banaan waxaad u misaajin kartaa masaaisha haddeer aynu ka warramaynay masaa'il khilaaf iyo masaa'il ijtihaad farka udhaxeeya waayo masala nusuus bay leedahay la nikaxa ilaa biwaliyi ayuma imra'ati nakaxat bigayri idni waliyiha faidnuha يعني فنكاحها باطل فنكاحها باطل حديث baa la hayaa صaحيixa oo tilmaamaysa in waxa weeye guurka aanu gabadha weligeedii guurin oo meherin inuu baaطil yahay aanu asaxay haddana bacd الculamaa waxay yidhaahdeen nikaaxa bilaa weligii waa asaxaya laakiin sidii mudnayd ee fadliga badnayd baa la khilaafay masaladaas waa min masaa'il الkhilaaf walaysat min masaa'il اجtihaad masaal ijtihaad kama mid aha marka waxa weye masalan hadduu markaa ruuxu yidhaahdo waxaan ka qaatay markaa mashaaikhda qaarkooda qawlka odhanaaya nikaaxa bilaa weligu waa saxaya qolada sidaani waxay leeyihiin laba markhaati in la hela waa lagama maarmaa markaasuu yihi sheekh kalena waxaan ka qaatay oo isagu qabo markaa labada weli inayna shardi ahayn laakiin weligu shardi yahay labada shaahid labada markhaati lama jeeda labada markhaati inayna shardi ahayn laakiin weligu uu shardi yahay isagana waxaan ka qaatay labada markhaati inayna shardi ahayn digadda qawlkiisa weligu waa shardi ha iska haysata mashaayikhdii qabay weliga iyo markaa waxa weeye labada markhaati inay shardiga yihiin iyagana waxaan ka qaatay meherku inaanu shardi ahayn ee gabadhu iyadaan meher loo cayinin oo loo sheegin in la guursadaa inay banaan tahay laakiin iyaguna maxay dhahaayeen oo shaafici iyo kayrkiiye waxay dhahaayeen weliga iyo labada markhaatiba waa shardi labada qowlkooda iga daayo waxaan ka qaatay meherku in meher loo sheegaa gabadha loo cayimaa inayna shardi ahayn maxaa soo baxay guurkii looma shardiyo weli looma shardiyo laba markhaati looma shardiyo meherna looma shardiyo de waa inuu yidhahdo nama isguursana oo dabeed marka waxa qabuul iyo ijaab yani dhexdooda ka ay ka dhacaan oo dabeedna yidhahdo marka waa inoo dhamaatay hadda xalaal badinta ya de maxay noqonaysaa taas wax qabaa ma jira shakli gariib wax qabaa ma jira marka waxa talfiir baa ka dhalanaya suurad gariib oo cid qabtaaba ayna jirin marka culamadu waxay yidhahdeen nooca safar waa muxaram waana ijmaac inaanay banaanayn marka culamadu masaa-isha isku khilaafeen waxa weeye hadduu qowl ka mida qofku qaadanayo waa inay tahay wuxuu ku qaadanayaa inuu qowlkaasi sawaabka ula dhawaaday hadduu adilada fahmayo hadduu qofku yahay qof adilada fahmayo culamadu waxay daliishatay garan kara hadduu yahay waa inuu marka waxa weeye yani u qaataa qowlkaasi sawaabku u dhawaansha badan yahay hadduu yahay ruuxaan marka waxaway adilada fahmayna culamadu u kalsoonida badan yahay siday fatwootay waa inuu ku camal falaa oo masalan hadduu waxa weeye markaa yani sheikh markaa caalim ah ama culamo mutacadid oo markaa koox ah ayuu u kalsooni badan yahay yani diintooda iyo cilmigooda iyo itibaacooda waxaa la odhanayaa adigu marka waxa weeye waa inaad raacdaa mar haddii adiladii iyo marka yani siday u daliishadeen aanad markaa yani eegi karinoo adigu marka waxa weye geesi kuula badnaan karin adiga laazim waxa kuugu ah cidaad ugu kalsoonid badan tahay culamada inaad qallido saa kuu markaa ku saaro malala saasaa lagu odhanaya laakiin inuu yidhahdo maya nafsadayda iyo hawadayda ta ii sahlan ama taan jeclaystaan iskaga camal fali karaa ee aniga ii sahlan ee hawadaydu waa socdo dee tasiir waa qalad marka calaa kulli xaal masaa-ishaas iyadana markaa sidaas weeyaan marka labada qowl mid waliba waxa weeye kii qaataa qowl saaiqa ayuu qaatay laakiin hadduu waxa weeye markaa يعني أهل نظرka u yahay oo adilada marka uu fahmi karo waa inuu qowlkiis yihahdo sawaabka ugu dhowaan shabadan yahay waa inuu qaataa hadduu yahay marka waxa weeye mid yani adiladii aan fahmi karinna culamada cidduu u kalsooni badan yahay qowlkay ku tagtay waa inuu qaataa oo ku camal falaa وقال الشيخ يعني الشيخ ابن تيمية وحو يليه رحمه الله نهى الله عن إشاعة الفاحشة في قوله تعالى إلى يقول رياضي عن إشاعة عن إشاعة الفاحشة حمانت إن لفافيه وحكر رياضي بقوله هذا الكيسي يريد إلهي تعالى قرية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إن الذين كل يحبون الشعل أن تشيع الفاحشة حمانت إن يكفافته في الذين آمنوا كوا مؤمنين فدحدوا إن يكفافته كوا الشعل لهم عذاب أليم وحأصبنا هذي عذاب يعني حنون كلولا وحنوشيا أي أصبنا هذي في الدنيا والآخرة الدنيا يا آخرة بقولي هذا عذاب بقى أصبنا هذي حنون كلولا وكذلك أمر بستر الفواحش فالله سوى شيء حالة لم يتهي أمر إلهي وحو أمر بستر الفواحش يعني حمانها مركا وحوي إن لا أبصره أي أمرين قالوا وحوي نبي جيس جاء أمرين وحوي جاء نبي لفتيسو سوى له وحيوده وما يرى منطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذه اللي يلاده وحوي أميرة هذه اللي يلادنا waxay noqonaysaa markaa inaan ishkaalba ku sugnayn wakadalika ay wamila dalika xalay taas lamid tahay amar umira waxaa la amray bisatri lfawaaxish xumaanaha markaa in la asfuro ayaa la amray ama amarkaa lamida amran kadalika umira ama amara bisatri lfawaaxish kama qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam sida nabigu yihi man ibtuliya bishayin min hadihi alqaduraat ku kastoo lagu imtixaano shay ka mida waxyaalaha qurunada ah yani qaadura waxaa la yidhahdaa qurunka ama wasakda ayaa la yidhahdaa marka macaasidii baa waxaa lagu magacaabayaa inay qurun yihiin ku kastoo lagu imtixaano ama lagu ibtileeyo bishayin min hadihi alqaaduraati wasakaha wax ka mida bimacnaa macaasida iyo xumaanta wax ka mida falyastatir bisatri illaah ha isku asturo ilahay asturkiisa oyaanu isfadeexadin فإنه من يبدي لنا صفحته كوكاستو نوموشيا أنك صفحته يعني مركا دين عيسى مركا نوموشيا بمعنى دين عيسى حمد اللوشيدا نقم عليه الكتابة وحن مركا كأوغينا وكفرينا كتابك بمعنى حتى أن كفرينا وحن لو بشيدا قف هدو جند أصلا يسير أه وإلهي يوحي القرية aanu fadeexadin yani hoos ha u tooba keeno isaguna yaanu iskashifin yaanu odhan waxay waxaasaan sameeyey waayo mujaaharo inuu ku dhacaabo khatar u yahay allaahuma ilaa inuu ujeedo xadka in laga oogo oo cid xadkii ka oogaysa oo xaakima uu ogyahay xadkii inay ka oogayso inuu u yimaado mooyaane ama inuu istiftaad samaynaayo haddii kale wuxuu ku sugan yahay khatar hadduu istiftaa samaynayo cid su-aal weydiinayo isleeyahay caalim ha kaga jawaabo ou leeyahy waxa waxaasaan sameeye maxaa ila gudbanaan sameeya waxa weeye waa u banaan tahay laakiin wuxuu samayn karaa isagaan iskashifin inuu waxa weeye markaa fatwadii inuu qaato mar haddaanu xad oogis u jeedin wuxuu odhan karaa markaisaga sheikow ruux markaa sidaa iyo sidaa sameeyey muxuu yeelayaayo la gudboon yani isagaan markaa isagoo odhan anigaa sameeyey laakiin hadduu ujeedo xadka in laga oogo ta noocaasi jaa-is bay unoqonaysaa laakiin ma noqonayso mujaaharadan dembiga aynu arki doono markaa noqon mayso laakiin afdal waxa ahayd oo u fadli badnayd hadduu dembiga hoos u sameeyey inuu hoos u toobad keeno fainahu man yubdi lana صafxatahu nuqim alayhi اlkitaab waqaal wuxuu kaloo nabigu yihi sal allahu alayh wasalam xadiiska hore waa saxiix kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ummaddayda dhammaantood waxay yihiin mucaafan qaar la cafiyey oo loo dhaafay ila almujaahiriina kuwa markaa dembiga markaa muujistay mooyaane xadiidka bukhaariga saxiixa kusoo wariyey lafdiga laakiin bukhaari usoo wariyey ila almujaahiruuna wey ila almujaahiruuna weeyaan marka sida waxa weeye marka carabiyada mashhuurka ah ee u waafaqsanaanta badan ayuu sheikhu marka xadiidka usoo naqliyey laakiin bukhaari wuxuu ugu yaalaa ila almujaahiruun xoogaa ishkaal baana markaa ku sugan ishkaalka markaa riwaayadaa ku suganna yani ahlu cilmiga qaarkood waa ka tilmaame waa ka warrameen waxaana ka mida culamada ka warrantay marka ibnu malik kitaabkiisa waxa weeye marka uu ku icraabo yani meelaha bukhaari xoogaa ishkaal ka leh waxaana odhanaya waxaw basriyiinta badankooda waxaweye ma yaqaaniin ama ma oga in waxa weeye markaa jumlo musbat oo sugan oo markaa taam oo dhammaystiran muujab oo taam ah istisnaha laga soo reebaa inuu mansuub yahay mooye si kale markaa uma yaqaanin laakiin carabiyada waxaa kaloo jirta in la rafciyo tawdiixu mushkilaati saxiix kitaabkiisa la yidhahdo ibnu maalik u sheegaya wuxuuna odhanayaa marka sidaa la yidhahdo waxay noqonaysaa laakin almujaahiruuna laysuu mucaafan ama laysuu mucaafayna yani markaa saasay noqonaysa iyagu markaa qaar la cafinayo noqon maayaan kul ummati mucaafan ila mujaahiruun ila almujaahiriin sheekhu siduu markaa inoogu qoray ee ishkaal kalaa baynu kusoconayna kul ummati ummaddayda dhammaanteed mucaafan waa qaar la cafiyey oo loo dhaafay ila almujaahiriina kuwa markaa dembiyada la jaaree muujista mooyaane wاlmujaaharatu dembiga in la muujistaana an yabita rajulu waa inuu markaa ninku baryo bimacnaa habeen marka uu baryo cala dembi dembi marka uu ku baryo bimacnaa ku sugnaado qad satarahu allahu iyadoo ilaahay asturay fayusbixa yataxadau bihi markaasu wuxuu waa bariisanayaa isagoo dembigii ku warramaya xalay buu dembi sameeyey dembigii ilaahay waa u xilqariyey ilahay waa u xilqariyo ma kashifin dabeedna markuu waa bariisu dadkii uga sheekaynaya xalay waxaan sameeyey waxaay waxaasaan falay dadkiibuu uga sheekaynaya oo ceebtiisii u sheegaya marka kaasi waxa weeye dembi aad iyo aada u weyn buu ku dhacay wuxuuna halis u yahay oo dhici karta in loo dembi dhaafi waayo famaa daama adambu mastuuran famusiibatuhu calaa saaxibihi khaasa xadiidkan marka waxa weya yani dadka qaarkood ayaa waxa weye si qalada u qaatay oo waxay u fahmeen inay waxa weeye qofku inuu dembiga la jahro oo muujistaa inay tahayba gaalnimo ay xalaashaba la xalaashanaya tahay taana waxa weeye ragga qaarkood oo wax qorqora baa kaga dhawaajiyey ama ashiradooda ku sheegay ama kutubtooda markaa rasaa'ishooda ku qorqoray kuwaasna waxaa ka mid a yani caaid qarani ninka la yidhaahdo saruuriga ah wakadalika yani safar alxawaali oo isaguna asxaabtiisa ka mid a
waxaa kaloo ka mid a salmaan ibnu fahdi alcuuda
jilsatun cala rasiifka markaa risaalada la yidhahdo ota ku taala waxa odhanayaan kula ummati mucaafan ila almujaahiriin xadiidkaasay soo daliishanayaan markaasay odhanayaan qofku dembi uu qabo inuu waxaani dembi yahay miyuu dadka agtooda markaa ka sheegi karaa ee ku faani karaa taasi mu'minkama dhici karto waa riddo sariixa waa riddo diintii laga laastay oo cad waa murtaduuna bificlihim laa yakfir allahu lahu ilahay u dambi dhaafi maayo taasina waxay tahay yani arrin layaab badan in beledkii waxa weeye culammadu ay ugu badnayd culamaa sunna inay ka soo baxaan shabaab yani markaa qaba ictiqaad alkhawaariji wax ka mid a waa shay aad u layaab badan oo iyadoo culammadu marka har iyo habeen ictiqaadka marka waxa yani ahlu sunna waljamaca ay sharxayso ama ictiqaad salaf ay caddaynayso inay waxa weeye intay ka leexdaan maxamed saruur iyo qaar lamida marka isaga ictiqaadka ay ka qaataan ay dabeed marka yidhaahdaan waxa weeye yani dunuubta qaarkood iyo macaasida qaarkood xoogaa shubahaada intay ku laadhaan dabeedna ay yidhahdaan waa lagu gaaloobayo waa arrin aada u layaab badan aada iyo aad u layaab badan ictiqaadka noocaasna waxay kala kulmeen maxamed saruur ninka la yidhaahdo ayay kala kulmeen ninkaas oo waxa weeye nin daal ah oo lunsan waayo waxa uu yihi markuu ka hadlayey mas'alada ku saabsan qawma lood lood markuu ugu yeedhayey markaa inay ka tagaan liwaadkan iyo ficilkan xun ay ka tagaan ayuu wuxuu isweydiinaya o odhanayaa luud muxuu ugu yeedhay nebi lood qawmkiisii inay liwaadka ka tagaan wuxuu ugu yeedhay buu odhanaya ku jawaabaya hadday ajiibi lahaayeen oo tawxiidka ka aqbali lahaayeen luud oo ficilkooda liwaadka ay ku sugnaan lahaayeen lama lam yakun liistijaabati macnan saas odhanaya bimacnaa waxa weeye iimaankii hadday qaadan lahaayeen laakiin caadadooda xun ee ay caadaysteen inay raggu isfuulaan hadday kusii sugnaan lahaayeen qawmu luud ajiibitaanka ay ajiibeen luud ee ay raaceen waxay u faa'iidayn lahayd ma jirto bimacnaa kuma islaameen waayo caadadan ay caadaysteen ee la jahrayaan ee muujisanayaan bay ku gaaloobeen oo diinta kaga baxeen taasi ictiqaad ahlusunna waljamaca ma waxaa aad u layaab badan kitaabka noocaasi ay ku qoran tahay in manhaj ulambiya loo bixiyo waa mid aad u layaab badan mid aad u layaab badan weeye ninkaasina inxiraafaad iyo dalaalaad fara badan buu marka isaga u leeyahay yani calayhi min allahi ma yastaxiq dalaalaadkiisa waxaa ka mid a inuu marka waxa weeye yidhi inuu waxa weeye dalaalaadkiisa waxaa ka mid a oo ninkaasi marka waxa ku tegey way fara badan yihiine culamada markaysa waxa tawxiidka inuu tacninayo ou yidhahdo cabiid bay markaa kiristaan u yihiin oo iyagu waa addoomo waxaa ka mid a marka waxa weye dalaalaadkiisa iyo baadidiisa inuu waxa weeye markaa yidhaahdo kutubta marka waxa weye caqiidada iyo tawxiidka waxaa ku sugan yani shabaabku waa ka jeesteen buu odhanaya casrigan oo aada marka uma daneeyaan waayo waxay ku qoran tahay af aan ahayn luqada casriga la isticmaalo marka waxa weeye saas aawadeed shabaabku waa ka jeesteen liannaha nusuusu waxkaam jafaaf baa ku sugan waana marka waxa jafaafkaa ku sugan daraadii bay uga jeesteen liannaha nusuusun waxkaam waayo waxa weeye waa markaa waa adilo iyo xukumo weeye bimacnaa jeesigii iyo qalaylkii u lahaa waa qalalantay muxuu u sababeeyey wuxuu u sababeeyey inay nusuus iyo axkaam tahay sheekh ibnu baaz baa hadalkiisa lagu bil akriyey dabeedna waxa weeye hadihi ridda yani waxa weye can ilislaam waxaa la yidhi marka waxa weeye dadka qaarkood oo baaxisiina hadallada noocaasa marka waxa kutubta qaarkood ku qoray markaasa hadalka markaysagaa naskiisa lagu bil akriyay shekh sheekh ibnu baaz raxmat ullahi caleyh markaasi hadihi riddatun can ilislaam waayo de waxa weeye in caqiidadii iyo nusuustii iyo axkaamtii in jafaaf lagu sheegaa waa dheeldheel markaa diinta lagu dheelleelayo kasawade waa ridda diinta markaa laga ridoobay oo laga gaaloobay ninka noocaas ah ayay markaa qallibteen oo ay ka dhigteen waxa weeye markaa imaam oo ay dabagaleen dalaalaadkiisa iyo baadidiisana mid la koobi kara maaha marka waxa weeye safr alxawaali iyo caaid alqarani iyo naasir alcumar qoryahan saruuriyada waxay ku tageen in waxa weeye markaa mujaaharada dembiga lala jahray ee la muujistaa ama oo la qarsan waayaa ama lagu faanaa ama waxa weeye markaa bangi albaabada loo ballaqaa ribada loogu talagalay inay tahay riddo diinta laga noqday oo laga gaaloobay waayo waxay yidhaahdeen qariino iyo amaarad istixlaalkii waxa waa shaygan in la xalaashaday yani albaabadan loo ballaqay ama muujiskan la muujistay ama faanistan lagu faanayo saas aawadeed waa taa culamada marka waxa sunada ay qaarkood yidhaahdeen sida sheekh albani raxmat ullahi calayhi waa khaarijiya casriya abwaabta macaasida qaarkood ay ku gaalaysiinayaan yani dadka waxa weeye waa khaarijinimo yani markaa cusub oo markaa casri ah bimacnaa khawaarij cusub oo markaysagaa nooc cusub ah oo soo baxay weeyaan bay markaa yihiin yani saas yidhaabaya shariifka sheekh albani uu saas yidhaa ku odhanayaana waa yaallaa waxaan filayaa in markaa tasjiilaadka qaarkood in laga heli karaan mulay kollay waan hayn jiray oo aan filayaa tasjiilaadka in laga helayo المهم yani waxa weeye istixlaalka ahlu sunna waljamaca ay wax ku gaaraysiinayaan waxa weeye waa inu qofkii dembigii marka waxa weye si sariixa u yidhahdo waxa weeye dembigan dibi kuma sugna ama laa ba'sa bihi ama waa xalaal yani markaa taasoo kale u yidhahdo saasay ahlu sunna waljamaca qabaan laakiin shay macsi oo aan gaalnimo iskii u gaadhsiisnay imaatinka lala imanaya istixlaal camali oo lagu gaaloobayo oo diinta laga baxaya ah ahlu sunna waljamaca ma qabaan ahlu sunna waljamaca ma qabaan marka saas aawadeed waa in ictiqaadka ahlusunna waljamaca loo aqoon yeesha dad fara badanoo waxa weeye yani kutub lictiqaad inay ictinaa ku samaynayaan oo ku dadaalayaan ay aad moodo oo haddana markaa ictiqaadkii ahlusunna waljamaca gees marsan baa jira imika safr alxawaali waxa weeye waxa markaa yani uu isu muujiyaa ama dad badan u yaqaanin inuu ictiqaadka mutakhasis ku yahay oo aad iyo aad u yaqaano haddana waxa weeye masaa'il yani istiqaaru alaba ay garanayso ictiqaadka ahlusunna waljamaca waxa uu ka qabo ayuu isaga markaa dhinac maraya kutub ictiqaadna isagaa markaa boorinaya bale markaa laga yaabo inuu markaa waxa dhigi jiray laakiin waxa weeye qofka haddii markaa dee dalaalkiiyo baadidu ay horaan gasho kutub ictiqaad si aad u keenta waxba ka bedeli maayo waayo dee meeshuu kusoo baxda ama waa awilaya ama iyagaabu khata ku xukumaya ama waa awilayaayo wuxuu odhanaya si sidaa looga jeeda sida loogama jeedo ama khatabaa uu ku xukumayaayo maya sheikhaasi isaga halkaa ku simbiriixday ayuu markaa odhanaya waxaanu markaa la yimi waxyaalo cusub oo culammadu markaa aynay hore u isticmaali jirin sida marka waxa jins ulcamal masalada la yidhahdo iyo axaad ulcamal oo la kala saarayo oo waxa weeye kelmad yar buu helay oo ibnu taymiya mar uu jinsulcamal lafdigiisa ka soo baxday markaasuu dabeedna marka waxa weeye bana calayha qusuuran wacalaaliya yani dabeedna guryu ka dul dhisay kelmadii buu si isagu sharxaday oo markaasuu dabeedna u yihi waxa weeye axaad acmaal iyo yani markaa jins acmaal baa kala jira oo waxa weeye yani markaasuu dabeed markaa ma yani madhab cusub oo baabkaa ku saabsan oo culammadu hore aynay u taqciidin culamaa salafna aan laga soo helaynin shaikulislaam ibnu taymiyana sida uu sheegaya aanu u jeedin ayuu isagu ku duldhisay waayo marka waxa weeye isagu yani sheikh islam ibnu taymiya jins camal uu odhanayo kutubtiisa qaarkood wuxuu ku sheegay jins camal waxaan uga jeedaa bu ihi salaada waktiyada qaarkoodna waxa weye jinsul camalka uu sheegayo waxaa kamid a oo uu ku daraya aqwaasha oo uu ka tilmaamay culamadii salafkan haddaad u noqoto caalim isticmaalay jinsul camal lafdiga la yidhahdo iyo axaad camal kala saaray yani marka waxa ma jiro lama soo helayo lama soo helayo marka waxa weeye waa ariiqa cusuba markaysa waxa lala yimi oo muxdasa cusub wey marka waxa weye ha ku kadsoomin yani safar ama markaa hayru ayaa kutub lictiqaad waxa weeye markaa daneeyo ama booriye ama wax lamida marka hadduu sidaas yahayna waxa weeye ictiqaadkii ahlusunna waljamaaca mar hadduu isagoo boorinayo de waxa weeye waa markaa ihtimaamka uu siinayo o ku dadaalayo de waxay noqonaysaa waxa weye inuu suni yahay ha u qaadan inuu suni yahay ha u qaadan taas iyada ah yani markaa sidaas iyada an la ogaado calaa kulli xaal dalaalaadka nimankaa saruuriyada la yidhahdo aad iyo aad looga taxajiro waxyaala fara badan abaatiya ay leeyihiin hadda laakin qadarkaasi lagu gaabsana wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk